جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل يا نصر أجدادي الليل عودي بأمجادي الليل يا نصر أجدادي الليل عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo xabad joojinta bariga dhexe ayaa gashay maalintii saddexaad iyadoona dhanka kale yahuudda gantaallo culus ay ku garaacayso dalka lubnaan maxkamadaha wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada dhexe ayaa fuliyey xad ka mid ah xuduudda allah kuwaasi oo ka kala dhacay fagaarayaasha jilib iyo bulafullaay dowladaha xabashida itoobiya jabaan iyo maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa ku loolamaya ayaa ku loolamaya gacankuheynta gacankuheynta dekadda berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan ku maqli doontaan xalqada afaraad xalqada afaraad warbixinno aan ugu magac darnay baraaraha ufurow عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal waa maalin jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka shawaal kun afar boqol toddoba afartanka hijiri qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ayay intaasi ahaayeen haatanna isagay oo dhan xabad joojinta bariga dhexe ayaa gashay maalintii saddexaad iyadoona dhanka kale yahuudda gantaallo culus ay ku garaacayso dalka lubnaan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaan nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka maalintii saddexaad ayuu galay heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan kaasoo muddo laba toddobaad ku siman lagu heshiiyey in xabaddu ay sii joogsato wakaaladda wararka faris ee iiraan ay leedahay ayaa soo xigatay ila sheegaya in iiraan ay u sheegtay dhinaca bakistan inaysan ka qayb geli doonin wadahadallada nabadda ee ay la yeelanayso maraykanka ee ka dhici doono magaalada islaamabaad ee caasimadda dalka bakistan ilaa laga gaaro xabad joojin ka dhaqangasha waddanka lubnaan madaxweynaha dowladda sirliyadda maraykanka silibiga trump ayaa uga digay iiraan inay cashuuro ku soo orogto maraakiibta shidaalka ee mara marinbiyoodka hormuus kadib markii tehraan ay ogolaatay inay dib u furto marinka muhiimka ah qaybna ka ah xabad joojinta soconaysa labada toddobaad trump wuxuu sheegay qoraal uu ku daabacay bartiisa truth social ee uu kula xiriiro bulshada in ay jiraan warar sheegaya in iiraan ay cashuuro ka qaado maraakiibta shidaalka ee maraya hormuus isagoo yiri waa laga wanaagsan yahay inay sidaasi samayso haddii ay sameeyaanna waa inay si deg deg ah u joojiyaan dhanka kale wasiirka gaashaandhigga bakistan ayaa yuhuudda ku sheegay shar iyo habaarka bani aadamka wasiirka gaashaandhigga bakistan khawaja maxamed asiif ayaa si kulul u weeraray yuhuudda isagoo ku tilmaamay shar iyo habaarka aadanaha yuhuudda ayaa ka falcelisay hadalkaasi xilli duqeymaha yuhuudda ee lubnaan ay sii socdaan inkastoo xabad joojin dhex martay maraykanka iyo iiraan oo bakistan dhexdhexaadisay islamarkaana la filayo wadahadallo sabtida ka dhaca islaamabaad asif wuxuu bartii saxa ama x twitter ku sheegay in yuhuuddu ay dishay dad rayd oo aan waxba galabsan marka hore khaza kadib iiraan haddana lubnaan isagoo intaa ku daray in dhiigdaadintu ay si joogto ah u socoto wuxuu sidoo kale yidhi waxaan allah ka baryayaa in naarta lagu gubo kuwii dhisay dowladdan kansarka ah ee dhulka falastiin si looga takhaluso yuhuudda yurub hadalladan waxay imaanayaan kadib heshiis xabad joojin ah oo laba toddobaad ah oo ay gaareen maraykanka iyo iiraan iyadoo bakistan dhexdhexaadisay si loo gaaro heshiis kama dambays ah oo lagu soo afjaro dagaalkii bilowday siddeed iyo labaatankii febraayo kaasoo sababay kumnaan dhimasho iyo dhaawac xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sheegay in baaqa wasiirka bakistan uu yahay mid kicin ah oo aan la aqbali karin isagoo intaa ku daray in hadal noocaas ah aan la aqbali karin dowlad sheeganaysa inay dhexdhexaad tahay inkasta oo iiraan iyo bakistan ay sheegeen in lubnaan ay ku jirto heshiiska xabad joojinta maraykanka iyo yuhuudda halka yuhuudda ay sii wado duqeymo culus oo ay ka geysanayso lubnaan weeraradan ayaa sababay dhimashada in ka badan saddex boqol oo qof iyo dhaawaca boqolaal kale labadii maalmood ee ugu horreysay xabad joojinta sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka lubnaan waxaa sidoo kale socda gurmadka dadka ku hoos jira burburka iyo aqoonsiga meydadka sida warbixinada rasmiga ay sheegayaan tirada guud ee khasaaraha ka dhashay weerarada yuhuudda ee lubnaan laga bilaabo labadii maarso ilaa sagaalka abriil oo shalay ahayd ayaa gaartay kun sideed boqol siddeetan sideed dhimasho ah iyo lix kun sagaashan iyo labo dhaawac ah iyadoo ku dhowaad hal dhibic lix milyan oo qof ay barakaceen ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iiraan siciid kadibazada ayaa sheegay in tehraan ay ku dhoweyd inay jawaab militari bixiso kadib xadgudubka yuhuudda ee xabad joojinta balse bakistan ay soo faragelisay waxa uu sheegay in wafdiga iiraan uu tegi doono islaamabaad si uga qayb galo wadahadallada nabadda isagoo tilmaamay in saacadaha soo socda ay aada muhiim u yihiin islamarkaana nabad kasta ay tahay inay ku jirto lubnaan mas-uul kale oo iiraani ah ayaa sheegay in joojinta weerarada yuhuudda ee lubnaan ay tahay shardi muhiim ah oo lagu guulaysan karo heshiis kasta isagoo ugu baaqay maraykanka inuu joojiyo taageerada howlgallada yuhuudda sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas ciraaqji ayaa sheegay in joojinta weerarada yuhuudda ee lubnaan ay tahay qayb lama horaan ah oo heshiiska xabad joojinta qayb ka ah gudoomiyaha baarlamanka iiraan maxamed baaqir khalibaaf ayaa isna ka digay in jebinta heshiiska ay keeni doonto jawaab deg deg ah wuxuu sheegay in lubnaan iyo xulafada kale ay yihiin qayb ka mid ah heshiiska islamarkaana ra-iisul wasaaraha bakistan uu arrintaasi si cad u sheegay sidoo kale ilo iiraan ah ayaa sheegay in tehraan ay rabto in dhammaadka dagaalka lagu xaqiijiyo go'aan ka soo baxa golaha ammaanka ee waxaa loogu yeero qaramadii midoobay iyo in hantida iiraan la sii daayo sidaasi silimada iiraan waxay sheegtay in aysan ogolaan doonin in ka badan shan iyo toban markab maalintii inay maraan marinbiyoodka hormuus sida ku cad heshiiska madaxweynaha iiraan masuud basajkihan ayaa sheegay in weerarada yuhuudda ee lubnaan ay jebinayaan heshiiska islamarkaana ka dhigi doonaan wadahadallada mid aan micno lahayn wuxuu yidhi farahaygu waxay weli saaran yihiin kicinta rasaasta wuxuuna intaasi ku daray in iiraan aysan ka tegi doonin lubnaan inkastoo iiraan iyo bakistan ay sheegeen in lubnaan ay ku jirto heshiiska maraykanka lala galay haddana yuhuudda ayaa weli duqeyn ka wada waddankaasi maalinkii ugu horreysay xabad joojinta laba boqol konton iyo afar qof ayaa la dilay kun boqol lixdan iyo shan kalena waa la dhaawacay sida ay sheegtay difaaca rayidka lubnaan ra-iisul wasaaraha lubnaan nawaaf salaam ayaa dalbaday in si cad loo xaqiijiyo in lubnaan ay ku jirto heshiiska isagoo ammaanay doorka bakistan ra-iisul wasaaraha bakistan shahbaas shariif ayaa dhankiisa cambaareeyey weerarada yuhuudda wuxuuna sheegay in dalkiisu sii wadi doono dadaalada lagu xoojinayo xabad joojinta iyadoo weli uu jiro jahwareer ku saabsan heshiiska ururka isku magacaabay xisbullah ayaa dib u bilaabay weeraro ka dhannaha yuhuudda kadib duqeymo dhiig badan ku daatay oo ka dhacay lubnaan taasoo kordhisay cabsi laga qabo in xabad joojintu burburto oo dagaal xoogan uu qarxo aad baad umahadsantaha bushayba maxkamadaha wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada dhexe ayaa fuliyey xad ka mid ah xuduudda allah kuwaasi oo ka kala dhacay fagaarayaasha jilib iyo bulafullaay cusmaan axmed dhuubow ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
يتخافتون وبادروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن waxay isqaryaan bah oo ay sidoo kale ku noolaadaan dhiigga muslimiinta waxaa la soo taagay fagaarayaasha kadib markii ay iibsadeen diintooda kuna iibsadeen shilimaad sun ah muddo badan oo ay sahan u ahaayeen sirdoonnada gaalada waxaa sagaal ka mida jawaasiistaasi la soo taagay fagaarayaasha wilaayaadka baay iyo jubbada dhexe intii ay iyagu ku daba jireenna daadinta dhiigga haldoorka ummadda baylahana ugu dhigeen diyaaradaha siliibiyiinta sidoo kalena aabbayaashu daafiyeen carruur badan kana dhigeen agoommo waxaa iyagana mugdi noqday guryahooda waana caddaaladda allaah iyo in laga gudo wixii ay geysteen lana dhadhansiiyo dhibkii iyagaba ay u geysteen dadkii ay sababta ugu noqdeen in ay adduunka dhaafiyaan indhaha haliyada muslimiinta oo iyagana xilli kasta ku dadaalaya dabagalkooda ayaa marar badan fagaarayaasha soo taagay dhagarqabayaal gaaloobay waxaana ka mid ahaa maxamed aadan gaabow oo u shaqaynayay jawaasiista maamulka gaalaraaca ee isku magacaabay jubbaland maxamed xasan colaad oo isna camiil u ahaa jawaasiista ka shaqaysa gobolka gado mustaf cismaan cabdi oo ka mid ahaa jawaasiista riddada xamar sidi xasan oo isna ka mid ahaa jawaasiista ka shaqaysa gobolka shabeellada hoose xasan aadan maadey oo isna u shaqaynayay jawaasiista maamulka gaalaraaca ee isku magacaabay koonfur galbeed shantaasi jawaasiista ah ayaa shalay la soo taagay fagaaraha macalin aadan xaashi ciirow halkaasoo ay soo xaadireen boqolaal dad ah oo ka soo qayb galay fulinta xukunka waxaana goobta laga akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduridaa almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ila biixdaa halaath annafsu binnafs walthayibu alzaani walmaariqu min addiini altaariku liljamaca متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما حكم كان وحكسنا ذي قرال هذا وحان قد قلينا فلنت حكم كسوة بهاي محكمة شريعة الإسلام الله أكبر
dhanka kale degmada buulofullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa fagaaro ku yeela lagu toogtay ilaa iyo afar xubnood oo jawaasiis u ahaa sirdoonnada siliibiyiinta iyo riddada halkii uu ka dhacayay xukunka waxaa ku sugnaa dadweyne aad u fara badan oo uu soo daabasho tegay fulinta xadkaasi ka mid ah xuduudda allaah jaasuuska koowaad ayaana ahaa caliyow nuurow ibraahim ilkacase wuxuuna ahaa jaasuus la shaqaynayay sirdoonka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland wuxuuna ka qayb qaatay howlgallo uu cadowgu ka geystay deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo maxamed yuusuf warsame galti waa jaasuuska labaad ee shalay lagu toogtay fagaaraha ku yaala degmada buulofullaay kaas oo la shaqaynayay sirdoonka maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan jaasuuska saddexaad ee shalay lagu dilay fagaaraha degmada buulofullaay wuxuu ahaa muxyidiin maxamed axmed wuxuuna ahaa jaasuus la shaqaynayay murtadiinta ku sugan magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose siciid ooyow aadan waxa uu ahaa jaasuuska afaraad ee shalay lagu toogtay fagaaraha fullaay wuxuuna ahaa jaasuus muddo toddoba sana ah la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo kuwa riddada isaga oo ka qayb qaatay duqaymo fara badan oo ka dhacay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ugu dambeyn waxaa fagaaraha laga akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka xukun intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay falka ay ku dhaceen shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in laga wada fuliyo eedaysanayaasha dhammaantooda dil xaduridda ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ilaa muslima wqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ila biixdaa halaath annafsu binnafs والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضرب عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحو كسغنادي قرال كودا وبالله توفيق هديرتان وحن قدقلينا فلنت حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
hoggaanka mujaahidiinta ayaa marar badan baaq toobadkeena u diray jawaasiista waxaana looga digay falalka gaalnimada ah iyo halka uu ahaanayo masiirkooda marka ay ku dhintaan gaalnimada iyagoo u hoggaansamaya awaamiirta gaalada waxaa sidoo kale baaqa xilli kasta dira culimmada kuwaas oo dadka uga diga in ay ku kadsoomaan dhagaraha cadowga dadkii loo jaajuusahayo lacag baa lasoo tuurayaa siddeed doollar boqol dollar oo maxaa looga danlaya wax lagaaga sabanaya waa maxay ciiddaad u jaajuusaysa ma taqaana aakhiradaad iyo adduunkaaga ma boqol dollar baa u halaynaysaa markaasaa mujaahidiinta halkaani marayaan sharaxaan qaadaya waxaan ugu ridayaa mataqaan dadka waa in caqli waa in la soo celiyaa waa in laiswacyigeliyaa dadka u jaajuusaya dadkan dowlada ma aha meeshan dowlada kama jirto qabrigaagaad waxaa ku xiraysaa miino qarxaysa weligeed iyo allaheed kumanayaal sano qabriga aad ku jirto hadda miina maalin walba bug saacad walba bug kugu haynaysa ka warran jahannamo haddaad ku waaraysid ka warran weliga ayaa laha laabihiina fiiha axqaaban weligood iyo allahood ka bixiyoomayaanba marka aynu fakarno dowladaha xabashida itoobiya jabaan iyo maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa ku loolamaya gacan ku heynta dekada berberaha ee waqooyiga dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya adis standar oo ah wargeys itoobiyaan ah ayaa daabacay maqaal uu ku iftiiminayo isbeddel istaraatiijiyadeed oo uu sheegay inuu ku yimid geeska afrika kadib markii yahuuddu ay dabayaaqada labada kun shan iyo labaatan dal madax bannaan u aqoonsatay maamulka ashaadola dirirka somalilan maqaalkan oo ay qortay gabarh u dhalatay waddanka jabaan oo falanqeysa arrimaha siyaasadda ayaa lagu sheegay in isbeddelkan uu abuuray isbihaysi saddex geesood ah oo u dhexeeya yahuudda somalilan iyo etoobiya ujeedooyinka ugu waaweyn ee isbihaysigani loo alkumay ayuu maqaalku tibaaxayaa inay ka mid tahay xaqiijinta damaca badeed ee etoobiya iyo xoojinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee labada kun afar iyo labaatan iyo aidisaabo ku kala saxiixdeen muuse biixi iyo abiy axmed meelaha sida weyn loogu rajo weyn yahay in etoobiya ay marinkan ka hesho ayuu maqaalku tilmaamayaa inay ka mid tahay magaalo marsada berbera oo ka mid ah goobaha ugu istaraatiijisan dunida ee allah subxaanahu watacaala uu ku manaystay ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gabadhan jabaaneeska ah ee qortay maqaalkan ayaa sheegtay in dowladda jabaan ay u aragto badda cas iyo marinka baabulmandaba meel muhiim u ah ganacsigada iyo amniga indo basifika oo isku xira dalal badan sidaas darteedna ay taageerayso isbahaysigan saddex geesoodka ah sidoo kale qormadu waxay ka shanqarisay in aragtida jabaan ee indo bacific ama f o i b oo ah istaraatiijiyad siyaasadeed oo hormuud ay ka yihiin dalalka jabaan maraykanka iyo hindiya ay la jaanqaadayso dadaalka etoobiya ah inay saldhig badeed iyo ganacsi ka samaysato magaalada berbera maqaalka waxaa kaloo hoosta ka xariiqay in mataaneynta magaalooyinka berbere iyo adisababo uu noqonayo mashruuc dhaqaale oo weyn oo isku xiri doona warshadaha ganacsiga iyo teknolojiyadda gaar ahaan markay iskaashi la sameeyaan kayaanka sahayanada iyo dowladda jabaan qormadu waxay si cad u tilmaamtay in jabaan etoobiya iyo yahuuddu ay dano istaraatiijiyadeed oo muhiim ah ka leeyihiin aqoonsiga maamulka dabadhilifka ah ee somalilan islamarkaana lagu xaqiijiyo mustaqbalka dhaqaalaha amniga iyo waddooyinka ganacsiga ee dalalka indo basifika ugu dambeyn waxa uu ku doodayaa maqaalkan lagu daabacay adis standard in midnimada dhabta ah ee gobolka ay ku jirto maamul shaqaynaya balse aanay ku jirin khadhiidad fashilantay waxaanu ku baaqay in la aqbalo maamulka somalilan oo uu ku sifeeyey inuu yahay xaqiiqo jirta aad baad umahadsantahay marwaan sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan xalqadii afaraad warbixinno aan ugu magac darnay baraaraha ufurow bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo sii ambaqaadaya
بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا mid ka mid a waxqabadka muuqda iyo astaamaha ufurow waa in degmadani ay dadkeeda iskutashi u kabeen kaabayaasheeda muhiimka ah oo ah caafimaadka xarumaha caafimaadku waa kuwo muhiim u ah deegaan kasta waana mid ay ku xidhan yihiin bacdallaahi badqabka caafimaad ee bulshada iyaga oo dareensan baahidaasi weyn ee laga maarmaan kuwa nolosha ayaa halkan laga dhisay mid ka mid a cisbitaallada ugu waaweyn uguna casrisan ee ku yaalla wilaayada islaamiga ah ee baay xilli aan booqasho ku joogay magaaladan ayaan tagay ufuro hosbitaal xilli dhakhaatiirtu ay ku jireen shaqa maalmoodkooda goobtan caafimaadka keliya ma ahan mid u adeegta deegaanka iyo dadkiisa ee waa xarun daryeesha bulshada ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka dariskale ah ufurow mas-uul ka tirsan maamulka cisbitalka ayaan kala sheekaystay sheekada ufurow hosbitaal lagu dhisay qarashka ku baxay dhismaha isbitalkan adeegyada uu hadda qabto iyo baahida uu daboolay intaba yaka talani ini una dhisano isbitaal oonoo kaafiyaw baahada caafimaadka degmadunoo kaafiyaw ani una dhisano yaka talani kabeel ahaan yaan ka talani kabacdi ilaahay garabnaysay ada wa isla kaahi waa an gurmadi iyada oo maamulkan una ku halni garab iyo ogolaasho ilaahani garab galay siiya ka dhisani isbitaal isbitaalkaas oo dhowr qiibood ka kooban qarash oo nookabati boqol iyo lixdan iyo dhowr kun dolar yala ka dhasi isbitaalkaas oo hadda ka kooban dhismadiis lixa qol jiif ah qol oo emergency ah qol raajo ah qol shaybaar ah qol oo delivery ah dhalme ah iyo qol oo farmasi ah iyo holwiino oo waiting ah leh oo bukaanada ka sugaayaan jawaabo iyo walaa dhakhtarka jawaabasha iyo ka sugaayaan dhammaantiyoba haddana wada dhagaxa ah iibagaas yaa ka koobayni madii la dhisi kubacda haddana beeso oo boqol kun eh aas ku aruuriyeen yalla ka qarashi isbitaalkii qalabsheey qiibta dhalmada qiibta oo saalada qaliinka macal mashiine oo shaybaare raajidiyo altarazonsha kombyutarka oo urku jirka dhammaantiyo macal daawadiis yalla ka qarashi boqol kun dolar ti yalla ka furiyo alxamdulilah ilaahay garabnaysay walbadana oo madii horowna dhibaatanka jarni rafaadlin baraay laka rafaaday dhan ya horumarku deerni meel badanana ninku kooyahay inkastoo muddo kooban uu furan yahay haddana isbitalka u furow waa mid bixiya dadaal weyn agaasimaha isbitalka ayaa xilli uu ku guda jiray shaqa maalmeedkiisa inooga warramay bukaanada ay qaabileen iyo qeybaha isbitalka uu ka kooban yahay ufurow hosbitaal keliya ma ahan xarun caafimaad oo lagu guulaystay dhismaheeda ee balse sidoo kale waa madaraso ay ka soo aflaxaan waxna ku bartaan dhakhaatiirta mustaqbalka isbitaalka waxaa la furay taarikhbishii sideedaad afartii isbitaalka inta uu furan yahay ku dhowaad ilaa iyo toddoba kun lix boqol iyo siddeetan bukaan bukaan jiif ayaan qabanay bukaan socod waxaan qabanay isagana toban kun iyo shan boqol marka waxaan isleeyahay baahiyihii deegaankan ka jiray boqolkiiba boqol isbitaalka uu qabtay waxaan rajaynaynaa inaan adeegyo cusubna aan soo kordhino kusoo dhowaada ee isbitaalka guud ee degmada ufurow isbitaalka waxaa jirtay abaaro badan iyo waxbaa dhacay ee bulshada intooda badan oo iska tabaalaysan yihiin marka waxaa la gartay in maalin bulshadu si bilaash ah lagu baaro baaritaanada maalinka axadda waa maalin bulshada looga deeqay oo si bilaash ah looga adeego waana wax ayaga jeebkooda ay ka bixinayaan oo ay bulshada ku celinayaan taas ayaan ugu talagalnay si dadka oo aan awoodin inay baaritaanada iyo waxyaalahaas ay iska bixiyaan maalintaas ay ugu faa'iidaystaan
الكواكب نجمنا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة beeruhu iyaguna waa jaanib kale oo ka mid ah baraaraha ay haystaan reer ufurow degmadani soo koraysa waxa ay ganacsatadeeda isku xilqaameen inay yeeshaan wax soo saar gudaha ah intii aan ku guda jiray booqashadii ufurow ayaan gaaray beerweyn oo ku taalla magaalada halkaas oo ay ka baxayaan qeybaha kala duwan ee qudaarta arrinta xusida mudanna waxa ay tahay inay beertan ay haysato waraab casri ah milkiilaha beertan ayaa ina dhex martay sheekadan isagoo iiga warbixinaya beerta asbaabaha keena inuu aasaaso iyo dalagyada hadda ku beeran xasun guudoo liyahraan degmada ufurow ka dhalay eelinoo ka barbaari alxamdulilah adaa ganacsi ahaay aybawaa bal ma iska day fikir anti oo beer qudaareed magaaladan anti ana ka tacabo yamaybawaa bal iska day alxamdulilah ada bifadlilaahi wamanihi wakarami ilaahay ani guulaysi ilaahaya sababtana laahay bacdallaahina maybawaa juhdi oo ilaahay aanu hemiyana geliya ka tacabni ada alxamdulilah ilaahay ba kama hasan marka hore ceelaa diyaarisay markii hore haa markii hore ceelo qobi haa origa qodi ada ee, muddooyin bacdo dhowr bilood kadib eertanga taabni ilaahay ba kama hasan ee, bal hata tan ada araga haytuu haddii marayda inu dhaha kooyan iyo anaysa hatii ata waa isbedel weyn kulley hata ku muuqat kulley ada taabshana hata horley baroogaad leeyo hata saddex bilood ha taabni saddeed bilood anu taabni alxamdulilah ada qudaaraadaha ku goti oo dhowr kalar eh ada alxamdulilah sida oo qaraha oo kale qara sokorka oo kale sida oo bahlaan koosta arayaan sida ansalaato oo kale balbalooni sida yaanyo oo kale ada alxamdulilah ada ilaahay baa kama hasan hata tacabsheena kulley hataa fadahayn haddii ilaahay ar hata horan lana magaaladan lankii ka nool iyoona sida magaalooyinka oo kale kadaydu koro ku fadaan haddii ilaahay ar marka waxyaabaha hadda oo beerta ku beeran ee aan weli soo go-in maxaa ka mid ah may kumid ah sida basal oo kale may bua hataa beeranta sida liinta oo kale yana hataa oranjeeda sida cambaha oo kale sida babaayiga moos saas oo kale may bua ilaa yoona dhowr boqoloo geeda ka taal hada alxamdulilah kulley hataa ya horansiilana tacabkaana sasantana haa saas oo kale ugaaska beesha luwaay ee degmada ufurow iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa aad u soo dhoweeyey mashruucan beerta looga hirgeliyey magaalada ufurow hadda beerta surugno waxyaabaha beerta ka taala waliba kumad ah qari ka taala ee bocora ka taala yaanyi ka taala ansalaati ka taala barbarooniya ka taala sisinga ka taala nooc kasta moosa ka taala ilaahayba kama hasan ilaahaygii oo nin suurta geliyey in uunu beledki kaanu dhatiis beer qudareed ku halno oo lan oo bulshadaas dhatiya kumade oo ganacsi ah usi iska tallado een, barnaamijkaas suubiyo hataa waliba alkale ku faa'iidneehi ceelkaas magaalada maadaama ay ceelal kala lata oo mashaqeeyeen ceelka usuqodadi jiilalkun jiilalkun walaayba booyade oo degmooyinka deriskaanu u kukooyan ceelkaas alla ku buuye yaadoo usu qarash yarna ku qaado magaalada markii hore fuustadiya tumunkuna la gadaay fuusta isu beesaba ku reebi isu oo bulshada haka dhawaayo fuusta biyo todoba kumiyam siyeed kumiya warsaas oo kale iyo gadaay oo lanka danayow degmooyinka deriska oo jiilaalka hagali booyido seedaan lanka danayow ilaahay baa ka mahadsan markan wali lana ilaahay wali warsadaane dad badan oo haajaxasan guudow oo kale intii ilaahay dhataana ha kubiyo markaan hadda may roogne beer qudaareed oo qudaarta ayino ate oo bulshada landiinaba lanka gargaaro haayo oo degmada ufurow lanla araawo waa landiinaba haajaxasan guudow ilaahay maalishay habarakhaay imriyaalna habarakhaay awlaadiisa ahludiin allah ka weelo insha allahu deegaanka landiina horumar badan ka suubi iyo hati roogna eedayadaa landiinaba ma an dareemo hayna farhad iyo naya landiinaba intaas aan dareemo hayna iyo andanosniil roogdu ilaahay habarakhaay juhdi iyo dadaal badan yaana biyo haytu ee muslimiintana meel biroogan intaas aan sheegana gaaladan ilaahay ha jibiya muslimiintan ilaahay ha korreey gaalada ilaahay iskaysasaleeda meel biroogdu tii dalka iyo tii dibidda aaba alxamdulilah beertan eed iyo eedaan ka faraxsannaa kaalan wiinganinka fadheeda geema faylanin noo gadanta ilaahay ha barakaay lankii hantidiis inta geliy oo juhdigan biigeyga dhibaatadan jartu ee maylaray aqaarkan ad aragahayt iyo qudaartan iyo raashinkan maylaray lan baahanayo deegaanka lanka baahanayo hasaaray waylana jazaakumullahu khayral jazaa us oo kalean ilaahay baday usuunolaaji ilaahay ambarakaay iyadan ka faraxsanna horumar oo degmada maylaray haka kordhiyanin ata ilaahay barakaaya walaayadii iyo maylaray maamulka arrintan garabnaysiyey inay fasahayn maylana jazaakumullahu khayral jazaa
فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا kani maanta dhegayste waa baraaraha ay haystaan reer ufurow deegaan dadkiisu ay isku tashadeen midhihii ay beerteen ayayna maanta guranayaan allaha fadligiina waxa aynay cawdan iyo barwaaqadan ay ku heleen ayaana ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee allaha fadligii kadib ku yimid dhiigga iyo dhididka mujaahidiinta ku taagan jidka allaah كل المصانع دوننا ما للنماء halkan ayaan dhegaysta ku soo gebagabeeyey booqashadeedii ufurow iyo ka sheekayntii baraarihii aan ku soo arkay kulanti kale ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نحن النماء يعشق قربكم والعز يعشق قربنا الهول يعشق قربكم والعز يعشق قربنا والعز يعشق قربنا
guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus maanta waa inaga intaa intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu